xoolo-dhaqatada ku nool deegaano dhanka bari kaga beegan magaalada berberah ayaa warbaahinta la wadaagay halista ay ku hayaan abeesooyinka oo ka mid ah masaska halista ah waxay sheegeen xoolo-dhaqatadu in dad ay qaniineen abeesooyinka qaarna ay dhinteen kuwana ay naafoobeen mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada ku yaala magaalada hargeysa ayaa sheegay in sunta abeesadu tahay mid khatar ah maadaama suntaasi ay toos u abbaarto habka dhiigga wareega ee dadka taasina ay keento in suntaasi gaarto wadnaha iyo maskaxda muddooyinkii dambe xoolo-dhaqatada ku dhaqan deegaanada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa faraba-an ku hayay abeesooyinka kuwaasoo sababay dhimashada dad aada u badan halka kuwo kalena ay dhaawaceen